halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii mar hore soo barannay rasuul yuudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin inay ciise masiix ahaayeen walaalo ama uu ka mid ahaa qoyskii ciise masiix rasuul yuudas wuxuu ka sii digayaa wakhtiga marka dad badan oo masiixiyiin ahi ay u dhici doonaan waxbarid ka duwan tan laga dhexlay rasuullada dadku iyaga ayaa la imaan doona waxbarid ay iska leeyihiin oo u gaar ah waxayna bilaabayaan inay soo dhexgalaan masiixiyiinta ay ku furaan qaaquul jahawareer iyo muran rasuul yuuda sifaha bidcada ayuu u sii sheegayaa kiniisadda oo wuxuu leeyahay iminka sida ku qoran aayadda tobanaad ee warqaddiisan halka cutub ka kooban sida tan waa u hoog iyaga waayo waxay raaceen jidkii qaabiil oo faa'iido aawadeed ayay balcaam qaldaadkiisii ugu yaaceen oo waxay ku halligmeen fallaagadii qorrax
abow hana dayrin dadkaaga nehe qofkii dulmi doono dabnaara gelye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaga nehe qofkii xaqadiida ibliis tabraye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa daraaddeen loo dilayo abow hana dayrin dadkaaga nehe
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska aayaddii laba iyo tobanaad oo ahayd sharaxaad bayaan ah oo lagu muujinayo bidcada dabeecad ahaan waxaana rasuul yuudas uu leeyahay haddaan idinku celiyo kuwanu waa dhagaxyo qarsoon oo ku dhex jira cashooyinkiinna jacaylka markay idinla feesteeyaan iyagoo aan cabsanaynin waxayna yihiin arijiro naftooda jira iyo daruuro aan biyo lahayn oo dabaylo kaxeeyaan iyo geeda jiilaal oo aan midho lahayn oo laba goor dhintay oo la rujiyey waxaa marka la soo gaabiya macnaha aayadda qaybteeda kore ay ka micno tahay inay yihiin sida jamallo badda hoosteeda ah oo doonyaha raranay ay ku yimaadaan iyagoo aan iska jirin markaasay dejiyaan doonnidii iyo shixnadeedii bidcadana waxay jamallo qarsoon u yihiin kiniisadda ciise masiix rasuul bawlos ayaa isagana laba ka mid ah bidcada magacaabay kuwaasoo marka hore aan la garan karin ama aan la arkaynin markii masiixiyiinta ay isku yimaadaan ay xusayaan sanad guurada dhalashada masiixa ama tan ciidda esteerka ayay imaanayaan iyagoo korka maqaar edo ka huwan hoostase yeyka ah bidcadu waa niman laga quudiyo kiniisadda ha yeeshee gabyaagii caanka ahaa uu ku tilmaamay kuwa aan quudinaynin idaha baahan markii ay caawimaad ugu soo leexdaan waxaana lagu sifeeyey sida daruur aan biyo lahayn oo dabeeshu kaxayso ama kala eriso waxay dusha uga egyihiin raggaasi niman qoolka ilaah dadka baraya oo lagu masaali karo daruur khiro weyn ee roobaad laakiin bilxaqiiqa aqoonta rabbiga kuma jirto oo waa daruur aan biyo lahayn haddii ay hadalka ku wacdiyaan sida aayaddu ay leedahay way rogayaan dadkana way ambinayaan oo ku quudin maayaan hadalladii ilaah waxaa kaloo rasuulku uu ku tilmaamay geeda aan midro lahayn waa rag aan cidi u imaanaynin waayo masiixa dadka waxba kama baran jameecadooduna taran ma laha ciise masiix oo faallo ka bixinaya wuxuu leeyahay waxaad ku ogaan doontaan kuwa hadalkayga dadka bara midhahooda sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka toddobaad aayadda labaatanaad yuudasna wuxuu leeyahay waa sida geed jiilaal oo aan midho lahayn ama midhihiisii ku dhex qallaleen waxaa kaloo lagu sheegay inay yihiin arijiro nafsadooda jira marka ay sidaan tahay bidcada xagga gudaha ayay ka dhinteen oo waxaa rasuulku uu ku masaalay sida geed laba goor dhintay oo si wacan ayuu u kala dhigay bidcada welina hadalka kama bixin bal aynu la soo baxno baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub warqaddii rasuul yuudas aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan iyo hirarka kacsan oo badda oo xeebtoodu xumbaynayso iyo xidigo anbaday oo madowga gudcurka weligood loo hayo aayaddii hore wuxuu leeyahay rasuulka oo tilmaamaya bidcada waa daruur aan biyo lahayn iminkana wuxuu ku masaalay hirarka kacsan ee badda waxyaabaha ay ka hadlayaan waa waxyaabo ay dunida ka arkeen laakiin ma ahan waxyaabo kitaabka ku sallaysan oo waafaqi lahaa waxa markaasi dhacaya waxay soo xigtaan maqaalado aan waafaqsanayn kitaabka markaasay xamaasad iyo xiisad u yeelaan si kuwa dhagaysanaya ay dul ahaan noloshooda tusaan waxay tusayaan inay yihiin dad wax bartay oo xikmad leh oo aan la mid ahayn dadka kale waa niman markaan hadalka soo koobo ka baadiyoobay kitaabka iyo sharciyadiisa quduuska ah waxay dadka wax ka baraan arrimo aan macno ku fadhiyin oo aan lahayn ahmiyad ruux ahaaneed waxaana rasuulka oo faallo ka bixinayaa uu leeyahay oo madowga gudcurka weligood loo hayo waxaa rasuulku sharaxaad uu ka bixinayaa sida halkaa iyagu ay tegayaan uu yahay waana meel aan fariir iyo naxdin leh in la tago wuxuuna leeyahay oo madowga gudcurka weligood loo hayo waxay u joogaan inay gudcur dam ah weligood ku jiraan kolkii ay dhintaan dabadeed miyaanay taasoo aan fariir iyo naxdinba lahayn saaxib waxaannu iminka soo gaarnay qidco kale oo iyana xusuus mudan oo qisada laga hadlayana meel kale oo qorniinka ah laguma qorin halkan mooyaane waxaana rasuul yuudas uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisan halka cutub ka kooban aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan enog oo ahaa farcankii toddobaad oo aadan isna kuwanuu wax ka sii sheegay isaga oo leh bal eega rabbigu waxa uu yimid isaga oo wata quduusiintiisa aan tirada lahayn inuu xukun ku soo dejiyo kulli iyo inuu kuwa aan cibaadada lahayn oo dhan ku caddeeyo shuqulladoodii cibaadola'aanta ahaa oo ay cibaadola'aanta ku sameeyeen iyo waxyaalihii adkaa oo dhan oo ay dembiliyaasha aan cibaadada lahaynu isaga ka sheegeen enoog oo ahaa farcankii toddobaad oo aadan isna kuwanuu wax ka sii sheegay isagoo leh bal eega rabbigu wuxuu yimid isagoo wata quduusiintiisa aan tirada lahayn waxyigan quseeye enoog laguma qorin kitaabka axdigii hore axdigii hore kitaabkiisa bilowgii ayaa waxaa lagu qoray qisadii enoog laakiin waxba laynoogama sheegin waxyigan enoog magac caadi ah ma ahayn marka waxaa xaqiiqo ah in ninkan yudas halkan uu inoogu sheegayo inuu yahay kii noolaa wakhtigii ku dhowaa abuurista kaasoo sida qorriinku uu leeyahay ilaah la socon jiray kolkii dambena ilaah uu kaxaystay mufasirkii weynaa ee doctor west ayaa wuxuu qoray ama yidhi kitaabka enoog waxaa wax ka garanayay odayaashii hore ee noolaa qarnigii labaad ee kiniisadda oo markii la la'aa qarniyo badan iyadoo baalal aan badnayn ay ka maqan yihiin ayaa laga dhex helay qorniinka loo yaqaano ethiobic bible sannadka markuu ahaa kun toddoba boqol saddex iyo toddobaatankii oo waxaa helay ninkii loo yaqaanay buruus qorniinkan waxaa ku jiray muujinno la sheegay inay heleen nuux iyo enoog ha yeeshee danta qoraalkaasi waxay tahay inuu muujiyo ama u bayaamiyo siismada rabbaaninimada ah sidii ilaah uu uga aarsado dembiilayaasha oo wuxuu qoraalku muujinayaa in dunida oo dhan uu xukumo ama ay ku hoos jirto xukuumaddii ilaah maanta enoog qoraalkiisa waxyiga ah ayaa looga hadlay macallimada beenta ah ee wakhtiga dhammaadkiisa waana wax la yaab leh haddaba ilaah ma uusan doonaynin sida abbaarta ah inuu qayb ka noqdo kutubta sharciga ee uu nebi muuse qoray haddii kale waa lagu soo dari lahaa qoraalkan ka hadlaya waxyadii enoog dadka ilaahna waxay aqoonsadeen in kitaabkaas uu ka hadlayo maalmaha ugu dambaysta laakiin waxaa ku dhex jira waxyi ilaah uu doonayay inuu ku soo daro hadalladiisa qoran ee quduuska ah waana waxyiga quseeya imaanshaha masiixa iyadoo ay la socdaan quduusiintiisa waxaannu ku arki karnaa qoraalka kitaabka bilowgii in enoog uu ilaah raacay taasoo ka dhigan in dunidan laga waday isagoo aan dhiman wakhtiga mustaqbalka ah ayay haddaba kiniisadda oo ah jirka rumaystayaasha dhabta ah laga qaadi doonaa dhulka iyagoo aan dhiman dabcan masiixiyiintu way dhimanayeen farcanba farucuu ka horreeyeyna waxay la seexdeen awowayaashood balse wakhtiga masiixa lagula kulmayo hawada ayaa masiixiyiintii hore waxay hawada kula kulmayaan kuwii dunida ku noolaa wakhtigaas isaga ah oo iyaga oo aan dhiman kor looga qaadi doono dunida oo waxay labaduba masiixa kula kulmi doonaan hawada wakhti yar ka hor intaannu bilaabanin wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo markii wakhtiga dhibka weyn uu soo dhammaado ayaa waxaa dunida ku soo noqonaya ciise masiix balse wakhtiga masiixiyiintu ay hawada kula kulmayaan masiixa ayaannu ciise masiix dunida imaanaynin oo masiixiyiintana hawada ayay kula kulmayaan isaga ha yeeshee dhegaystayaal yaanay idinla noqonin in imaanshaha labaad ay ka micno tahay marka masiixu hawada uu kula kulmayo kiniisadda waxaase wakhtiga hawada masiixa lagula kulmayo ay ka micno tahay inaan masiixa hawada kula kulmayno oo kiniisaddana dunida laga wadayo kiniisaddii kale ee dunida ku hartay ama looga tegay waxay iyagu ka koobnaanayaan kuwo aan rumaysad lahayn oo waxay ka tegi doonaan rumaysadka waxayna gelayaan wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo markii wakhtiga dhibka weyn uu bilowdo masiixa ayaa dunida ku soo noqonaya wuxuuna xukun saarayaa cibaadolaabayaasha iyadoo loo xukumayo falimahooda cibaadadarrada ahayd markaa qidcadan qusaysaa wakhtiga enoog waa mid xusuus mudan ditor west ayaa aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan soo socota u tarjumaya oo wuxuu leeyahay enoog oo ahaa farcankii toddobaad oo aadan isna kuwanuu wax ka sii sheegay isagoo leh bal eega rabbigu wuxuu yimid isagoo wada quduusiintiisii aan tirada lahayn iyo inuu kuwa aan cibaadada lahayn oo dhan ku caddeeyo shuqulladoodii cibaado la-aanta ahaa oo ay cibaado la-aanta ku sameeyeen iyo waxyaalihii adkaa oo dhan oo ay dembiilayaasha aan cibaadada lahaynu isaga ka sheegeen waxaa haddaba quduusiinta tirada yar ay noqon karaan kuwa aan aadami ahayn ama kuwa aadami ah waxaana taas oo ay ka micno tahay in markii masiixu uu dunida ku soo laabto uu la imaan doono quduusiin dunida marka haddii ay tahay in kiniisaddu masiixa kol dambe dunida ay la timaado ayaa waxaa qasab ah in kiniisaddu wakhti kaa ka horeeya ay isaga la tagto samada ama jannada marka waa inaad iska aqbasho oo marka masiixa hawada lagula kulmayo waase haddii aad rumaysan tahay in masiixu dunida uu la imaanayo quduusiintiisa waxaa kaloo rasuuliyaddaas uu inoo sheegayaa in masiixu dunida uu xukun saari doono waayo kuwii aan cibaadada lahayn ee dunida looga tegay ayaa ilaah ka tegay sida aynu maantaba arkayno wuxuuna masiixu wax ku dhufanayaa falimahooda guracan ee cibaadadarrada ah shuqullada kuwa ilaah ka tegay waxay had iyo jeerba ka soo horjeedaan ama mucaaradaan ilaah waxaa kaloo xukun la saarayaa waxyaalihii adkaa ee dembiilayaasha aan cibaadada lahaynu isaga ay ka sheegeen marka haddii aad ka mid tahay kuwa mar waliba daleeceeya masiixiyiinta ka toobadkeen dhagaystow oo waxaad ka mid noqotaa kuwa la imaanaya masiixa oo aan la xukumin laakiin wax la xukumaya masiixa waxyigii enoog halkan uu ku qoray waa mid qaaya leh waana kii lagu arkay dalka etoobiya qarniyo kadib waana waxyigii anoog kan laynoogu sheegayo in ilaah uu la imaanayo dunida quduusiintiisa si ay isaga wax ula xukumaan markii mu'miniinta dhabta ah ay masiixa la tagaan ayaa waxaa laga tegayaa kuwa rumaysadkoodu yar yahay iyo bidcada waxaana markii masiixu uu soo laabto uu la imaanayaa quduusiintiisa miyaanay ku caddayn haddaba in masiixa hawada lagula kulmayo oo markii uu soo laabtana uu xukumayo kuwa sharka leh ee dunida looga tegay haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad ee warqaddii rasuul yuudas waa baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan kuwanu waa kuwo gunuunaca oo cawda oo damacyadooda xaaraanta ah ka daba orda afkooduna wuxuu ku hadlaa hadallo isku ceynceyn ah dadkana way u kala eexdaan inay faa'iido helaan aawadeed shan siyaabood baa lagu gartaa ama lagu soo saaraa bidcada waxaana ugu horreeya inay gunuunuc badan yihiin marka labaadna waa kuwa dacwad badan oo aan ku qanacsanayn wax waliba ee ay haystaan haddii ay ilaah garanayaanna wax waliba isaga ayay u saarinayaan oo waxaa midkood waliba uu leeyahay ama ku andacoonayaa inaan ilaah u qorin nolol wanaagsan marka runtuna ay tahay inuu diiday ama ka gaabiyey guclaroorka nolosha marka saddexaadna waxaa lagu yaqaan inay dabagalaan damacyadooda iyo dooqooda marka afraadna waxay isticmaalaan hadallo waaweyn oo kulkulul oo kibir loo leeyahay waxna kama xishoodaan balse hadalladooda markii aad sii raacdo nuxur ma leh marka shanaadna waxaa lagu yaqaan inay taageeraan kuwa ay is leeyihiin nacfi baad ka helaysaan waxaana rasuulku uu leeyahay dadkana way u kala eexdaan inay faa'iido helaan aawadeed rasuul yacquub baa arrintan la mid ah horay uga hadlay oo wuxuu kiniisadda u bayaamiyey sida ay u xun tahay ilaa hortii in loo eexdo kuwa lacagta leh oo iyaga laga sarraysiiyo mu'miniinta aan waxba haysanin ee masaakiinta ah ama xubeerada ah rasuul yacquub wuxuu leeyahay isagoo ka waaninaya kiniisadda dembiga dadka loo kala eexanayo iyadoo la eegayo sida ay u kala hanti badan yihiin sida tan ku qoran warqaddii uu qoray ee lagu magacaabo warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad aayadaha kow ilaa afar waa baalka saddex boqol sagaashan iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan walaalahayow iimaanka rabbigeenna ciise masiix kan ammaanta leh ee xasho ha ku haysanina haddii nin kaatun dahab ah iyo dhar quruxsan qaba shirkiinna soo galo oo haddana haddii nin kale oo miskiin ah oo dhar uskag leh qabaa soo galo oo aad fiirisaan kan dharka quruxda sanqaba oo aad ku tidhaahdaan adigu kaalay oo halkan wanaagsan fadhiiso oo aad ku tidhaahdaan kan miskiinka ah adigu xaggaas istaag ama halkan cagahayga ah fadhiiso miyaydnaan kala qaybsamin oo miyaydnaan noqonin kuwa fikirada sharka leh wax ku xukuma wuxuu rasuulku diidayaa in loo kala eexdo mu'miniinta hadalka ilaah lagu wacdiyey oo soo hanuunay waxaa munaasab ah in kiniisaddu ay isku si u soo dhowayso kan maalka leh iyo kan miskiinka ah inkastoo mararka qaar kiniisaduhu ay u kala eexan karaan waxaa dhacday hadda ka hor nin wadaad ah oo wacdiye weyn ahaa inuu kiniisad soo fadhiistay isaga ayay ahayd inuu maalintaasi axadda ahayd la hadlo kiniisadda isagu ma ahayn dadka isdhisa laakiin si hoosaysa ayuu u soo labistay wuxuuna soo fadhiistay kiniisadda iyadoo aan la gaarin wakhtiga wacdiska waxaa dhacday in kuwii dadka fariisinayay kuraasta ay u yimaadeen oo ay ku yidhaahdeen halkeebaad doonaysaa inaad fadhiisato markaasuu ku yidhi ma aqaan ee idinku meel ifariisiya markaasay u tilmaameen meel xagga gadaala ah oo ma ayan doonaynin inuu halka hore fadhiisto sida abbaarta ah waxay halka hore u kaydiyeen xubnaha kiniisadda ee ay garanayaan kolkii dambe ayaa wacdiyihii iridda gadaal ka baxay oo wuxuu arkay raggii isaga ballamiyey oo dabcan aad u garanayay markaasuu wacdiskii injiilka bilaabay waxaa arkay raggii dadka soo dhowaynayay oo markii ay arkeen oo uu jameecada isbaray ayay aad u naxeen waayo waxay ogaadeen inay xumeeyeen markaasaa mid ka mid ah uu u yimid oo wuxuu ku yidhi naga raalle ahow ma aynaan garanaynin inaad tahay hebele isagu wuu ka xumaaday waayo wuxuu gartay in nimankaas ficilkooda ay eex ku jirtay oo qofka ayaan garanaynin ayaan sharfi jirin waxay isagii doonayeen inay u sharfaan magaciisa laakiin ma ahan inuu nin masiixi ah yahay oo kiniisadda ka soo qayb galay ilaahna ma oggola in dadka loogu kala eexdo dabaqadda ay ka tirsan yihiin waxaana qorniinku uu leeyahay kala duwanaan ma leh dhammaan waxay mid ku noqdeen masiixa haddaba loo eegi maayo hantidooda iyo sida ay u kala maal badan yihiin oo kan xoolaha lehna xabadka lagu salaami maayo kan miskiinka ahna hoos la fadhiisin maayo laakiin bidcadu dadka way u kala eexdaan waxay soo dhowaystaan kan ay dhuuniga ka helayaan oo waxay nacaan kan aanay dantu ugu jirin shaqana kuma lahaa in masiixu uu ku odhan doono maalin maalmaha ka mid ah si wanaagsan baad samaysay addoon yahow wanaagsan oo aaminka ahu waxayse diiradda saaraan in dadku ay ammaanaan oo ay raalli ka noqdaan oo waxyaalaha ilaah kama fakaraan bidcadu waxay had iyo goor qiimeeyaan sida kan ay la hadlayaan ama hadalkii ilaah ay ku wacdinayaan uu u arko waa inuu noqdaa nin waxa kan isaga uu caawimaadda ka doonayo oo ku faraxsan yahay waddadaasna waa tii balcaam waana waxa lagu yaqaano bidcada haddaba waxaa intaasi ku eg maadadii hore ee qusaysay bidcada maalmaheenna oo horay looga hadlay ama loo soo waxyooday sida ku qoran warqaddan rasuul yuudas haatanna waxaannu bal isla eegaynaa mawduuca kale ee ah shuqulka rumaystayaasha maalmaha bidcadu ay soo badato haddaba aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban ayaa masiixiyiinta looga digayaa kaafirnimada ama bidcanimada imaanaysa aayadaha labaatan ilaa shan iyo labaatan ayaa waxaa ku qoran waxa masiixiyiintu ay ka yeelayaan xilligaas oo kale marka kaafirnimada ama bidcanimadu ay badato waxaanan ugu hormarinaynaa maadada ah rumaystayaasha oo looga digayo bidcada imaanaysa kiniisadda rasuul yuudas wuxuu xusuusinayaa rumaystayaasha in rasuullada looga digay in bidcanimadu ay imaanayso marka dhanka kale laga eego wuxuu rasuulku leeyahay bidcada ma ahan inayna wareeriyaan kaafirnimadu way imaanaysaa ilaah baana oggolaaday in bidcadu ay yimaadaan balse ujeeddo ayuu ka leeyahay waxaanan la soo baxaynaa baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub warqaddii rasuul yuudas aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan laakiinse idinku gacaliyaalow xusuusta hadalladii rasuulladii rabbigeenna ciise masiix ay hore idinkula hadleen iminka rasuul yuudas wuxuu ka imaanayaa tilmaamtii uu ka bixinayay bidcada wuxuuna iminka u soo noqday mu'miniinta oo wuxuu leeyahay gacalinyaalow wuxuu soo laabay baalkii bidcada wuxuuna furay baalkii mu'miniinta marka uu leeyahay gacalinyaalow kama dhigna inay jecel yihiin yuudas inkastoo aan hubo in yuudas uu jeclaa haddii kale warqaddan xoogga leh ma qoreen hadduuna jecleen oo uusan runta la doonaynin gacaliyannimada halkan ku qoran waa tan ilaah waayo iyagu waxay khibrad u yeelanayeen jacaylka ilaah ee noloshooda soo galayay sababtaasi aawadeed ayuu rasuulku ugu yeerayaa iyaga gacaliyayaal habeenka xiga ayaannu tafaasiisha aayaddan horay idinku sii wadi doonnaa
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaara gelye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii xaqa diida ibliis tabraye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa daraaddeed loo dilayo abow hana dayrin dadkaaganehe dariiqi shaydaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaaga masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin